Bulshada ku nool magaalada Dahab ee gobolka Galgaduud ayaa maamulka Galmudug ka codsaday in loo dhiso golaha degmadaasi. Degmada Dahab ayaa waxaa ku nool qoysas isugu jira beeraley iyo xoolo-dhaqato ayaa sanadihii dambe sameeyay horumaro dhinac walba ah sida caafimaadka, waxbarashada, iyo adeegyada kale ee bulshada. Nabadoon Maxamed Cali Salaad Nabadoonka degmada Dahab ayaa ka warbixiyay horumarka degmada isaga oo maamulka Galmudug ka codsaday in loo dhiso golihii degmada.
degmadan waxaan u magacaabay qorqof baa hadda magacaabay oo ku dhawaaqay inay degmo tahay meeshaan Een, waa uga mahad- waa uga mahad celinaynaa aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa maamulka galmudug oo u horeeyo een, cabdi kaariye qoorqoor u horeeyo Faa'iidada ugu weyn oo u diraynaa waxay tahay degmadu waxay rabtaa horumar horumarkana een, maamulka ka jira deegaanka iyo dadweynaheedu inay iska kaashadaan bay u baahan tahay maamulka warkii markii aan ka ku lahayn oo dadka degmo ahaan aan ku lahayn weli waa ka sugaynaa waa ka dhowraynaa weli waa ka dhowraynaa waxaanu u- een, codsi ugu diraynaa inay maaragtay yacni degmada horumarkeeda iyo xaquuqda ay ku leedahay maamulka galmudug inaan ka helno taasaan igu golihii deegaanka intaba inaan ka helno saasaan ka rajayn raacsan yihiin gus- een, bulshadu waana raacsan tahay waana waxay sugayso oo rabto Een, marka sidaas weeye insha allahu biilaahi kariim magaalada Dahab ee gobolka Galgaduud ayaa ka mid ah magaalooyinka hoostaga maamulka Galmudug kuwaasi oo sameynaya horumaro dhinac walba ah taasi oo ka qayb qaadan doona horumarka iyo nabadda maamulkaasi